magaalada hargeysa oo ay ku soo badanayaan dhalinyarada tahriibaya oo u tafaxaydanaya sidii ay uga tegi lahaayeen waddamada afrika oo ah mid inta badan faqiira waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey laga soo sheegayaa badaha u dhexeeya libiya iyo talyaaniga inay ku qaracmeen doon siday dhalinyar badan oo ka soo jeeda somalilan sida oo kalena qaar ka mid ahi ay ku xidhan yihiin waddamada suudaan itoobiya libiya iyo talyaaniga waxaa iyaguna jira dhalinyar ku guulaystay safarkii iyo rafaadkii ay ugu jireen tahriibka oo galay waddamada talyaaniga jarmalka switzerlan iyo waddamo kale oo ka mid ah yurubta haddaba waxaa jira dhalinyar badan oo ku hamiyaya in ay tahriibaan laakiinse wax ma ka bedeli karaan garoonnada kubadda cagta ee habeenkii lagu cayaaro oo ku soo badanaya magaalada hargeysa oday stadium waa garoon yaallo roog dooga marka wax badanna kusoo kordhiyey ciyaaraha wadanka oo dhallinyartu aada u xiisaynayso hadday tahay shaqaalaha hadday tahay maxaa la yidhaahdaay ardayda iyo qayb kastoo ka mida bulshada ay aada u xiisanayaan marka wallaahi waxaynu odhan karnaa wax badan buu kusoo kordhiyey ilaa dee timeka la ciyaarnay oad ka garan kartaa oo maalin oo dhan looma kala baxo si aad iminka arkasaba ilaa caawa saddexda habeenni waa la ciyaaraya
haddaba kaalin teeleg ayuu ka qaadan karaa garoonnadan laga furay magaalada hargeysa looguna talagalay in lagu cayaaro ilaa wakhtiyada habeenkii waa kan cumar maxamuud aw cumar oo ka mid ah ciyaartooyada ku cayaara garoonkaasi isaga oo ka faalloonayana waxa uu yidhi wallaahi sidaa iminka muuqataba waxaa loo soo diga rogtay garoommadan doogga oo iminka ilaa afar ilaa shan garoon ay waddanka yimaadeen waxaad arkaysaa in meelihii boodhka ahay lagu ciyaari jiray ay ciyaartooyadii badankoodii kasoo diga rogteen oo iminka afartan garoon ee iminka ka jira haddaad u fiirsato ay jaam yihiin oon la kala helin oo ay aad wallaahi ciyaartooyadu danaynayaan garoommadan roog ah waa kan cumar oo ka faalloonaya sida ay dhallinyartu ugu cayaaraan wakhtiga habeenkii garoonkan cumar oo arrintaasi ka hadlayana mar kale waxa uu yidhi
koley waxaa iminka garoonkan oo kale waxaa la bilaabaa afarta galabnimo ilaa saddex habeennimo la ciyaaraa dee kolley koox walbana waxa lagu ciyaaraan saacad bay leedahay saacadaasun baana la ciyaaraa wallaahi waxaa lagu ciyaaraa laba sistem baa jira mar isagoo dheer baa lagu ciyaaraa marna waxaa lagu ciyaara isagoo haafa oo labada garoon laga kala dhigaa oo laba kooxood ku ciyaaraan sidoo kale maraanu wax ka weydiinay maalintii la ciyaari jiray iyo habeenkii waxa ay ku kala duwan yihiin cumar oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
wallaahi waxa u dhexeeya iminka waxaa jira dad badan oo shaqaala oo fursad u la'aa inay habeenkii ciyaaraan marka iminka dadka ugu badan ee habeenkii jaaniska haystaan oo dadka shaqaalaha oo u la'aa jaanis ay ku ciyaaraan marka dadkaasaa ugu badan oo aadna u xiisaynaya kubadda farqigaasna wuu jira oo kolley nimankaasaa aada uga faa'iidaysanaya shaqaalaha ah
hadda ciyaartooyadan horteena ka muuqda ee haddeer ciyaartan ku jira ma kooxa kooxay yihiin ma dad kale oo guruub guruub oo oo markaa isu soo urursadayba bal waa sidee
meyne waa kolley waa kooxay soo urursaday weeyaan kooxo caadiya maaha oo jira laakiinse waa guruubisi soo urursaday oo ka faa'iidaysanayana garoonka jaaniska ku ciyaara oo aad arkaysid in dad badan oon markii hore kubadda jaanis ama waayey ama iskaba daayay ay kubaddii dib u soo celiyeen marka kolley rajadii waddanku aad bay u soo noolaanaysaa waxaana kula talinayaa dee wasaaradda ciyaaraha iyakuna in meelaha garoommada waaweyn ee caalamiga internationalka inay roogagan oo kale dadku xiisaynayaan keenaan si looga faa'iidaysto waddankaana wax badan u tari karta
cumarow bal hadda waxaad iiga warantaa bal kooxaha wakhti xaadirkan iyadoo aanay jirin cid fangaraysa hadda maxay ku dhisan yihiin aynu odhan karnaa
kolley cid ma fangaraysa kooxahan halkan ku ciyaaraya iyakunba iskood isku soo abaabula laakiinse de wax dowladda laga sugayay wasaaradda ku howlan inay dhallinyarta dhiiri geliso oo wax badan u qabato oo garoommadan oo kale imika lacag ba garoonkan lagu ciyaaraya garoommadanoo bilaasha ay keento si ay dadku uga faa'idaystaan
arrinta kubadda lagu guda jiro ama inta wakhti ciyaareedka habeenkii lagu jiro wax rabshado oo ka dhaca miyay jiraan
ilaa haatan imka muddo shan bilood ku dhow garoonkan yaalla lagu ciyaarayaa ilaa haatan wax garoon oo ma garanaysa rabshada oon ku aragnay ma jiro because waxa weeyaan waa dhalinyar dee sida xamaasadii badnayd ee goromada waaweyn aynu ku dhaqaanin maaha waa meel yar oo dad yaroo isgaranaya ay ku ciyaarayaan dad mas-uuliyiin ku ciyaaraya
kaasina waxa uu ahaa cumar maxamuud aw cumar oo iiga warramayay garoonadan casriga ah ee laga furay magaalada hargeysa halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa wajaalane news dot com sidoo kale waxaan isna waraysi la yeeshay khadar carab oo ka mid ah garsoorayaasha garoonkan waraysigiina waxa uu u dhacay sidan raxmaanraxiim horta ilaahay baa marka hore mahadle nigow maadaama dhallinyartii ay tahay garoonkii wallaahi horumar weyn bay ka gaadheen waayo tii maalintii la ciyaaraya wax ka wanaagsanaatay tii habeenkii garoonkiina wallaahi aad iyo aad maalintii habeenkii u socdaa si weyna aad iyo aad ugu wanacan tahay waxaan u malaynaynaa dee intaan ka badan inaan samayn doono oo waay sababtoo ah nigo aad iyo aad dadkii uu soo socdaan habeenba habeen kasii dambeysa xili dambe orgahaantii waxa laga ilaa waxa ugu dambeysa adigu ilaa markay digaadho afarta habeenimo marka laga qaado afarta kalamnimo markaa nigo wallaahi aad iyo aad u wanaagsantay
bal waxaad iiga warantaa wakhtigii hore ee aanay ka jirin magaalada hargeysa garoonadan habeenkii lagu cayaaro iyo intan la furay waxa isbedele u dhexeeya nigow isbedel weyn baa u dhexeeya waayo sababtoo ah waxa u dhexeeya tii maalintii iyo tii habeenkii waxa isbedel weyn iyo aad iyo aad ayaa ugu dhexeeya waayo tii maalintii nigow laga niya jabaya markay maalintii cadceedii noqoto laakiinse habeenkii nafis cadceedu milaa markay dhacdo adu lixda ilaa toddobada waa saacad sideedda ilaa sagaalkana waa saacad intaa marka lagu wada ciyaaro isbedel weyn baa ka keensata boqolkiiba boqolna ta habeenkii baa ka wanaagsan runaantii maxaa saameyn uu ku yeeshay dhallinyartii taariibaysay maadaama habeenkii ay haystaan garoonno ay kubadda ku cayaaraan wallaahi dharaantii niw tahriibkii uu batay laakiinse markaasaa loo eego iminka aad buu u yaryahay waayo maadaama dhallinyartii aan soo jiidanay aan u samaynay garoonno habeenkii ay ku ciyaaraan horta run ahaantii iminka tahriibka aad buu iskaga istaagay si fiicanna meesha way socotaa aad iyo aadna ugu ciyaaraan
khadar waxa kaloon ku weydiinayaa dadkan habeenkii cayaaraya ma kooxa ma dad kale oo isu soo urursadayba horta maxay yihiin waxa weeyaan kooxo ma aha waxa weeyaan inamo isu soo urursaday oo isballansada sidii la odhan jiray toddobatoddobada kalaasikada ayaa laysku ballansadaa markaa markii labadii kooxood isballansanay toddobatoddobadii qof kadibna waxaa la sameeyaa isballansi annaga nala soo hadlaan kadibna annaguna garoonkaan u banaynaa waa sidaas
marka la eego dad maxaa xagga dhaqaalaha ee marka qofkii garoonka lahaa isna iiga waran bal dhaqaale intee lag ku qabaa waa sidee bal nigow dhaqaalihiisii markaan siaa u eegno walaa run ahaantii aad iyo aad buu ugu qabaa waayo sababtoo faa'iido weyn buu ka helayaa waayo qofkii sidan markaasaa loo ciyaarayo waa labaatan dolar marka sidan loo ciyaarana waa toban dolar markaa faa'iido weyn aad iyo aad buu uga soo baxaysaa aad iyo aadna uga socotaa meesha
khadar waxaan doonayaa inay dadka dhegaysanayay na fahmaan garoonku waa kan birooyin badan buu leeyaho dhowr qaybood buu qaybsan yahay bal inaad in yar u sharaxdo bal garoonku sida uu kala qaybsan yahay run ahaantii markaan sidaa u kala qaybno aan u sharaxno garoonka marka sidan loo eego amba sidan loo istaagsanya afar birood baa ku taagan afartaa birood meel labadaa biroodoyna soo eegayo waa toban dolar labadaas saas kalena soo eegaya waa toban dolar marka sidan ballaadhka loogu ciyaarayana waa labaatan dolar weeyaan oo marka saa loo eegana aad iyo aad u faa'iidadeedii uga soo baxaysaa marka sidan loo eego saaskeedii iyo dhinaca walba marka laga eego faa'iidadeeda aad uga soo baxaysa oo ay labaatankii dolar aad bu iska soo bixinayaan sidanna inamaa ku ballansada qaarba sibaan ugu ciyaarsinaa
garoonku wuxuu leeyahy garsoorayaal caalamiya oo garoonka ka tirsan mise dhexdooda ka abuuraan maynioo dhexdeeda kaba abuuraan mararka qaarkood waxaa jira dee dhallinyaro intayse soo ballansadaan aan isnidhaahno iyagu ha isku qabtaan laakiinse garsoorayaashu waa annaga ciddii toddobatoddobadii qof ee isgaranaysa sida wanaagsan u ciyaaraysana inaan ka midunba nagu dhiibnaa si fiican buu ugu hayaa haddaan israana ciyaartanaba khalkhal baa ka imanaya annagaa qabanaa oo si fiican baa nagu haynaa oo garsoorayaalaha
khadra ugu dambayntii dadka taariibaya iyo taariibayaasha maxaa fariinaad u diraysaa ni walaahi tahriibyaasha fariin waxaan ugu dirayaa waayo sababtoo aniga somalilan iyo tahriibkeedii aad bii hortaba batay laakiinse waxaan u dirayaa dhallinyarta dhammaan inta tahriibisay inta joogta intii tahriibtaniyo waxaan odhan lahaa kulle intii tahriibtay waxaan odhan lahaa niyo koleyba sidii ay u tahriibtay weeyaan laakiinse intan joogta waxaan odhan lahaa niyo wadankiina wadankiina si fiican aad iyo aad ugu wanaajiya oo horumar dhaqaale haddii saa looga nimadan ay ka tahriibiya tegaya waxa ka cararaya waa dhaqaala la-aanta laakiinse marka sidaa loo eego somalilan wallaahi aad iyo aad bay dhaqaalo u leed waxaan odhan lahaa aad iyo aad somalilan eega ha ka tahriibinaya jooga wadankiina oo dadkaadu dhalateen weeyaan cabdiqaadir cabdiraxmaan habane wararka magaalada hargeysa wajalanaws